إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii toban askari oo isugu jiray etoobiyaan iyo soomaali ayaa ku dhintay shan qarax oo ka dhacay inta u dhexaysa ceel barde iyo xudur ee gobolka bakool qaar ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey wabar ay dhowaan caleemo saaratay beesha baadicadde kaas oo lagu caleemo saaray qaybo ka mid ah wilaayada hiiraan dowladda kenya ayaa sii kordhisay xasuuqa ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka n f d dumar in ay daaciyaad noqdaan loo diyaarinayo ayaa dowlad diini ah loogu qabtay degmo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dab khasaare geystay ayaa ka kacay xarun lagu daryeelo dadka da'da ah oo ku taala magaalo dhacda waqooyi bari waddanka yukrain weerar dhabagal ah ayaa loo dhigay kolonyo ay la socdeen ciidamo afrikaan ah kuwaas oo maraya qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa xalay dagaal culus lagu qaaday saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanada quuqaani iyo hosingow iyo saldhigga askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin deegaanada baarsanguune iyo jiirada qaamqaam dagaal culus ayaa xalay lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanada arbacow siinka dheer iyo ow dheeg leh oo ka tirsan shabeellaha hoose dab xoog leh ayaa ka kacay mid ka mid a dhismayaasha warshad soo saarta tallaalka adduunka ugu weyn oo ku taala galbeedka waddanka hindiya kaas oo geystay khasaare nafeed u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من warkii oo dhammaystiran toban askari oo isugu jira etoobiyaan iyo soomaali ayaa ku dhintay qaraxyo ka dhacay wilaayada islaamiga ah baay iyo bakool wararka inaga soo gaaraya wilaayadaasi ayaa sheegaya in shan qarax shalay ay ka dhaceen inta u dhexaysa ceel barda iyo xudur halkaas oo lagula eegtay ciidamo isugu jira etoobiyaan iyo soomaali waxaana qaraxyada ku dhintay laba askari oo etoobiyaan ah iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada soomaalida mid ka mid a qaraxyada ayaa haleelay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askarta soomaalida waxaana ku dhintay lix askari dhaawac aad u badanna waa uu jiraa weeradaas shalay dhacay waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin dhinaca kale waxaa xalay dagaallo culus lagu qaaday saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanada quqani iyo hosingow iyo saldhigyada askarta soomaalida ay ku leeyihiin deegaanada baarsanguune iyo jiirada qaamqaam ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha soo gaaray shisheeyaha iyo lajiriyaashooda shabeellaha hoose waxa ay mujaahidiintu xalay weerareen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka arbacow iyo saldhig kale oo askarta soomaalida ay ku leeyihiin deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho sidoo kale waxaa xalay weerar lagu qaaday askarta soomaalida ay ku sugan owdheegle ilaa iyo hadda faahfaahin ku aadan dagaaladaasina lama helin dagaaladan ayaa ku soo aadaya xilli wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta shalay weerar dhambagal ah ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeyaha oo ka baxay deegaanka namber lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow waxaana uu kamiinkaasi sababay khasaare naf iyo maal leh oo soo gaaray askarta shisheeyaha qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey wabar ay dhowaan caleemo saaratay beesha baadicadde kaas oo lagu caleemo saaray qaybo ka mid ah wilaayada hiiraan haashim cabdinaasir ayaa warkaan noo soo jeedinaya nabadoon macalin yuusuf oo ah guddoomiyaha golaha nuqubada walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa la dardaarmay wabar ay dhowaan caleemo saaratay beesha baadicadde waxa uu ka sheekeeyey taariikhda wabarka isagoona ugu duceeyey inuu allah u fududeeyo xilka loo egmaday wabarka markaan dib ugu laabto wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed wabar cali boorka dusheenna ayaan kusoo qornay shaqada laga rabana insha allahu akhyaarta ayaa sheegtay waa boqorkii kow iyo tobanaad sida taariikhda aan ku hayno waa wabar aan ku tuhunsannahay cadli iyo sidqi iyo ammaano aan ku tuhunsannahay iyo cibaado iyo camal waxaan leenahay guud ahaan reerka allah u barakeeyo muslimiintan allah u barakeeyo mid uu ku hagaaga reerkan insha allahu tacaala allah ka dhigo waa wabar ummadda inuu ku hogaamiyo ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala kitaabu yahdi wa sayfu yansur ayaa dushiisa saaran insha allahu tacaala ammaanadaasna waa qaaday shicaarka meesha ku yaalla waxaa ka mid ah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi inuu ilaahay weydiinayo raciyadan oo luqunta loo suray dhowaan ayay ahayd markii munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka hiiraan ay wabar cusub ku caleeman saaratay beesha baadicadde oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka hiiraan waxaana ay doorteen wabar cumar wabar cabdi oo ay sheegeen in uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waad mahadsantahay haashim dowladda kenya ayaa sii kordhisay xasuuqa ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka n f d waa kan abubakar ibraahim dowladda kenya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka iyo tacadiyaadka ay u geysanayso dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolada n f d halkaas oo ay saacadihii lasoo dhaafay ay ka geysatay dhibaatooyin aad u fara badan deegaano hoostaga magaalada mondheera ayay ku xasuuqday dad xoola dhaqato ah iyadoona sidoo kale dhibaatooyin u geysatay dadka deegaanka qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada mondheera ayaa si kulul kaga hadlay tacadiyaadka ay dowladda kenya ku hayso dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka annaga wax baa nugu dhacay waa dadkeenni waa la laayay waana la laayay kolba waxaana la laayay dowladdan hoosteedaan ku noolnahayba ayaana dhammaysay maalin dhowood finjaaro dad baa lagu dilay kutulo waa tiay ka dhacday waayey hadda waxaa dhaawac naga ahaa hadda mid waa naga dhintay labana waa dhaawac waxaana laaynaya dowladda kenya wey dhanka kenya waxay naga cunaysaa waa kenya wey waxaa la soo dilana masaakiinta xoolaha la joogta yaa lasoo dhammaynaya anigu waa ba'annay meelaan ku carar ma garanayn weelashan neef ay soo qasheen oo ciddooda iyadu hoyadii ku soo hoyanayeen dowlad magaalada dhexdeeda ay ku soo qabatay marka meeshaas lagu laaya marka waana shacab weeye al-shabaab maaha sidoo kale mid ka mida dadka deegaanka ayaa soo bandhigay caddeymo muujinaya dhibaatooyinka ay geysatay dowladda kenya isagoona sheegay in deegaan hoostaga magaalada mandheera ay ciidamada kenya ku dileen dad xoolo dhaqato ah dadkii reer mandheera county qofkan hadda loo tuuran yahay yaa ku labaatan iyo dhowr ayaa dowlad gacanteed ku dhimatay yarka hadda hortay ku hadlahay caruurtii dad baa ka horreeyey ilaa iyo maantidan dowladda qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraan sida cidood oo kaloota iska tooganayeen qofna waa qarinayen waa qaadayen meel duur ay ku tuurayeen qaarna waa qaadayen meel kale ay geynayeen war annaga dowladda meesha waa nagu lahayse waxaa noo hadlaa maan arkin annaga gabar baa la dilay waxaa dila yaa dila sarkaal dowladda dilaalihii nin iska socdo oo gaari wato tugtug iska wata yaa la dila yaa dila sarkaal maalmihii lasoo dhaafay dowladda kenya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato iyadoona dhibaatooyin ka geysatay gobolada mandheera gaarisa iyo wajeer halkaasoo ay ku xasuuqday dad badan oo soomaali ah dumar in ay daaciyaad noqdaan loo diyaariyey ayaa dowro diini ah loogu qabtay degmo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali dowradan ayaa waxaa loo qabtay haween la qorsheynayo inay daaciyaad noqdaan waxayna ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka munaasabadii lagu soo xirayay dowrada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo qaar ka mida waxgaradka sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mida culimada oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa dardaarano u soo jeediyey haweenka kelimadeenna tawsiyada ah waxay tahay almar'atu almuslima ta'muru bilmacruufi wa tanhaa cani lmunkari gabadha muslimadda ahi waa gabar ku tilmaaman munkarkana inay reebto macruufkana inay farto mujtamaca muslimka intay ku dhex jirto sababtu waxa weeyaan shaqadaas ah munkarka in la reebo macruufkana la faro waa ruknan min arkaani alislaami tiirarka islaamka mid ka mid ah bal culimmadu shanta tiir islaam ayaa waxay ku daraan lix uga dhigaan culimmada qaar ka mid ah almru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar sidoo kale suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa dhankiisa munaasabadda kasoo jeediyey kelimad mahadcelin ah alxamdu lilah allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda maanta dadkale khayrkiisa baraha badan ina siiyey ay ka mid tahay xafladan murtaqahan dacawiga ah ee ciwaankiisu yahay dowrulmuslima ah fii islaaxi lmujtamac aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtiina maanaan arag manaa imanin xaflad noocan oo kale ah oo gabdhaha muslimaadka ee daaciyaadka oo intaa tiradadu tahay ay ka qayb qaadanayaan mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa wilaayadana jubbal islaamiya heer gobol iyo heer degmo ilaahay ha ka abaalmariyo khayr iyo wanaag badan ayay ka shaqeeyaan waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abuu cabdalla ayaa ka hadlay dowrka ay haweenka ku dhex leeyihiin bulshada waxaan xasuusinayaa gabdhuhu dowrkooda ay ku lahaayeen waxa weeyaan islaaxinta mujtamaca weliba gaar ahaan mujtamacan muslimiinta ee soomaaliya waxa weeyaan kaalin fiican bay ka soo qaateen min laga soo bilaabo asaxwa alislaamiya fi soomaal waxa weeyaan kaalimaha ugu horeeya waxaa ka galay gabdha ayay ahaayeen macaahidda iyo madaarista qur-aanka kariimka iyo maraakistooda waxa weeyaan dacwadu waa meelaha ay ka hirgasha ayay ka mid ahayd gabdhuhu waxa weeyaan xijaabka ayadoo xijaab la diidan yahay oo dowladdii shuuciga xijaab ay diidan tahay xilli waxa weeyaan gabdhuhu aysan indho shareer qaadan karin xilli waxa weye jalbaabkaan la qaadan jirin gabdhihii waxa weeyaan khayr allaha siiyo dacwo fiican bay qabteen shaqo fiican bay qabteen ayo dhib badan baa ay ka soo mareen qaar baa loo xiray qaar baa loo dilay qaar baa loo dhaawacay alxamdulilah maanta waxay maraysaa waxa weeyaan gabar caariyaada in la waayo alxamdu lilah rabbi alcaalamiin taasna waxayna tusinaysaa dacwada inay najaxday wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka furan macaahid ay wax ku bartaan haweenka daaciyaadka ah kuwaasoo kaalin ka qaata faafinta diinta islaamka afartan iyo saddex qof ayaa ku dhintay xeebaha waddanka liibiya xilli ay doonayeen inay u sii gudbaan waddamada yurub faahfaahinta warkaana waxaa noo haya waryaheena maxamed ciise saddex iyo afartan qofood ayaa ku maashowday xeebaha waddanka liibiya xilli ay doonayeen inay usii gudbaan waddamada yurub dooni waday dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay meel u dhow xeebaha waddanka liibiya waxaana ku dhintay ugu yaraan saddex iyo afartan qof halka toban kalena lasoo badbaadiyey waana shilkii ugu horreeyey ee noocan ah oo dhaca sanadkan sida ay sheegtay qaramada midoobay bayaan ay si wada jir ah usoo saareen ururka caalamiga ah ee socdaalka adduunka iyo wakiilada sare ee qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa waxay ku sheegeen in dooni sidee dad badan ay ku degtay talaadidii xeebaha waddanka liibiya waxayna sababtay dhimashada ugu yaraan saddex iyo afartan qof doonidan ayaa ka shareecatay subaxnimadii talaadada magaalada zaawiya oo konton kilomitir xagga galbeed kaga xigta magaalada tripoli ee caasimadda waddanka liibiya sida laga soo xigtay qaramada midoobay doonida ayaa markay saacad ku jirtay badda waxaa ku timid cilas sababa la xiriira xaaladaha cimilada taasoo keentay in doonida ay quusato dadkii saarnaayna ay noqdaan kuwa dhinta iyo kuwa la badbaadiyey halka tiro kale oo badan aanan lagu haynin nolol iyo geeri toona dadkii ka badbaadiyey oo u badnaa dalalka ivory coast nigeria ghana iyo gambia ayaa waxay sheegeen in dhammaan dadka dhintay ay ka yimaadeen dalalka ku yaala geeska afrika in ka badan kun iyo laba boqol oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay isku celcelis ahaan sanadkii labada kun iyo labaatanka badankood waxay ka ambabaxeen waddanka liibiya ayaa lagu yiri war ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka sidoo kale hay-adda iyo u n h c r waxay sheegeen in ay ka baqayaan in celcelis ahaan tirada dadka dhintay sanadkii hore ay intaasi ka badan karto dadka tahriibaya ee ka imaanaya dhowr waddan ayaa waayihii u dambeeyey waxay kusoo qulqulayeen dalalka tunuusiya iyo liibiya si ay ugu sii gudbaan waddamada yurub iyagoona sii maraya waddanka talyaaniga warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dab khasaare geystay ayaa ka kacay xarun lagu daryeelo dadka da-da ah oo ku taala waddanka yukrain wararka naga soo gaaraya waddanka yukrain ee dhaca bariga qaaradda yurub ayaa waxa ay sheegayaan in dhismo ku yaala magaalada kharkif ee waqooyi bari waddanka yukrain uu dab xoogan ka kacay kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ah ee waddanka dhismaha dabka uu ka kacay ayaa ahayd xarun lagu xanaanayo dadka da-da ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqda ugu yaraan shan iyo labaatan ruux bayaan ay bahisay wakaalada wararka ee sputnik oo ay soo saartay wasaaradda gurmadka ee dowladda ukrain ayaa lagu sheegay in shan iyo toban qof ay dhinteen ugu yaraan kow iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay xarun lagu daryeelo dadka da-da ah waxaana ay sheegeen in dabka uu ka kacay dhismo ka kooban laba dabaq bayaanka ayaa lagu caddeeyey in sababta ka dambeysay in dabkan uu ka kaco dhismahan ay ahayd qaab qaldan oo loo maareeyey qalabka la isku kululeeyo xilliyada qabowga ay jiraan sidoo kale waaxda gurmadka deg deg ah ayaa tilmaamtay in siddeed iyo labaatan dabdamiye ay u soo gurmadeen goobta si ay ula tacaalaan dabka ku faafay masaafo dhan boqol mitir oo isku weer ah iyadoo xaqiishay in shan iyo toban qof oo meyd ah laga helay goobta uu dabka ka kacay sagaal qofna la soo badbaadiyey warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta